kuwan kanu dowladda gaarisa county soo qaban qaabisayaa dulucdiisu waxay ahayd in laga wada hadla hab walbo kooxda al-shabaab ee weerarada ku haysa gobolkani waqooyiga bari dalka kenya gaar ahaan gaarisa county looga wada hadlaa habka looga hortegi karo gobanarka gaarisa county mudane cali bunow qororo marti sharaf ka ah ayaa waxa uu sheegay in la gaaray xilligii kooxda al-shabaab haatan shacabka ku dhaqan gobolkan si waafi ay uga hortegi lahaayeen maanta waxaa la isku adkartay inay al-shabaab la iska celiyo al-shabaab wayna dalliyaysteen dad yar oo waxba aana dheerayn tababarna ma dheero cilmina ma dheero maalna ma dheero hubna ma dheero waxayna dheeryihiin male waynana gebagabaysteen marka taas waan meelmarinaynaa hadda kuwan meelaha warwareegayeen oo laba iyo toban bay ahaayeen laba keliba yaa soomaali oo dadkeena dadka kale waxay ka keeneen meelo kale ilaa waxay yihiinbo wayna carruurteena ka reebnaa inay nimankan ay gelin waxay ku jirna aan ka soo bixino gobanarka iyo xubnihii kale halkaasi ka hadlay dhammaantood waxay ahaayeen kuwo ka hadlaya hab walboo kooxdaasi loogu hortegila waxaana jirta fikiro kala duwan oo shacabku ay aaminsan yihiin laakiin xubnaha baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose ugu jiray usoo dhiibeen halkaasina ay ka akhriyeen doctor maxamed daahi iyo ducaalana waa mudana laga soo doorto deegaanka dhadhaab wuxuu ka hadlayaa habka ugu wanaagsan ee kooxdaasi al-shabaab looga hortegi lahaa annaga maanta waxaan meesha isku imaan waxaan rabnaa inaan xal keeno xalka aan keenana waxaa ku jiri karaa in hataa la suubiyo ciidan deegaankan ah oo maaragtay arrintaasi wax ka qabto sidii kale haddii shaqayn weyd sidan kale inaan ku dayno sidan haddaan rabno dowladda kenya waxaan rabnaa inaan ogolaasho aan ka helno iyo taakuleen tababar hub baabuur iyo wax kastaba ogolaasho sababta ay tahay haddii rag hub la siiyo oo hadhow lala dagaalo booliiskii iyo militaygii iyo g s a la dagaalaan arrintii waxba ma tarayso waxaan kaloo rabnaa sharciga in la isticmaalo waxaan ognahay dad fara badan yaa la waayey qaarkood la dilay qaarkood meeli jiraan aan la garanaynin ayaan dhowtay dhadhaab laba gaari waa la gubay niman homegaard baa la qabtay dad baa la iska ajaray waxyaalahaasoo kalena waxay keenaysaa dowladda inay imaan laga imaanba waxaan codsanaynaa dowladda kenya inay xadka furto boordarka in lala furo sababta ay tahay boordarkan wuu xiran yahay laakiin wax xiran ma jiro dad iyo maalba way soo maraan waxaan rabnaa dowladda inay boordarka furto meelaha loogu talagalay inay dadka ay soo maraan wixii gacmisir wax kastaba xubnahan ayaa sidoo kale qaarkood waxay aaminsan yihiin in dowladdu ay qabiilada gobolkani degan hubayso sidaasina ay tahay sida keliya looga hortegi karo qabiil qabiilna deegaan deegaan loogu kala reebto deegaanada ay kooxdaasi ka dagaalamayaan iskaashi guudna laga sameeya sidaasina waxaa ku doodaya mudanaha laga soo doorto deegaanka faafi mudane cabdikariin cusmaan rati marka anigu waxaan leeyahay wax dowlad aan ka sugayno malaha rumaartasabeen arrintanayto coogahan boqol nin ha keeno samoodan boqol nin ha keeno colaaq boqol nin ha keeno dhulka anaga maganasbali haddaan ka nahayno dhulkaana aan tashano hubna aan garanno dowladda lagu sheegaynaa dadka dhan aan tababarne weliba ayaa hao tababarta dowladda waxaan dhahaynaa dadka magacoodaan keenina dad aan garanay ha noqdaan waxaan dhahaynaa dadkaeto waxay samaynayeen inay wareegaan dhulkaanay ku wareegaan banaana ilaa ay buuda xuduuddaasay ilaalinayeen meesha suusay tegayin meesha asaaba joogto tegay ashaabatu waa inala darinaa diintaanada ma ogolo kullii culamo meesha fadhida nin in la dilo gaal ah oo mid cida lagu dilo
gobanarka gaarisa county mudane cali bunow qoron oo shirkaasi soo xiray ayaa waxa uu aaminsan yahay in dhaqaalaha ugu badan ee dowladdiisu haatan uu weecin doono sugidda dhanka amniga mid annagana laga codsaday inaan maalgelinno wixii dhaqdhaqaaq eh maalkanaga dowladda nationalka aan wax ka doonno ayadana taas waanayna ku raacaynaa oo wax noo yaalaba male nafteeniba haddiiba uuna khatar ay ku suganta iskuullaheeni la hele waxaan iskuulle kale kasii dhisaynaa ama isbitaal kale kasii dhisaynaa male dhaqaalaheena hadda waxaan gelinaynaa inaan nabad ku doonno oo nabaddii aan helno cadowga aan iskaga celino marka maalkeeni meeshaan waan gelinaynaa kooxda al-shabaab dhaqdhaaqyo kala duwan ka sameeya guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya iska caabin rasmiya dadka deegaanka had iyo jeer kalamaysan kulmin balse dhiiranaantan haatan hogaamiyaashan ay la imaadeen iyo isku soo yeeridan ay iskugu yeerayaan khubarada kala duwan ee dhanka amniga iyo weliba habka loogu hortegi lahaa laga naqaashay waxay noqon kartaa mid hoos u dhac ku keeni karto dhiiranaanshaha kooxda al-shabaab gudaha gobolkani ay dhacdooyin kala duwan ooga sameynayaan maxamed faarax shire v o a garisa